daqiiqada ka hor ee nadiirad ay la socdaan wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa iyo weliba xubno ka qaybgalaya shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxay kasoo degeen garoonka diyuuradaha ee duleedka degmada jowhar islamarkaana sidoo kale ee marka ay soo degeen xubnaha si uu wasiirka horkacayo loo soo gelbiya dhanka degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe iyadana jowhar sidaynu ognahay ay ka fisan tahay madal ama gogol loogu talagalay in maamul loogu dhiso bulshada kasoo kala jeeda gobolada hiiraan iyo weliba shabeellaha dhexe waxaana wasiirka xubnahan la socda ay qayb ka yihiin ergada ka qaybgalaya shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe